بسم الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب علمنا منه ما جهلنا wadakkirna minhumaa nasiina darsigeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda konton iyo afraad min suurati alacraaf qaala allahu tacaala ina rabbakum allahu aladii khalaqa alsamaawaati waalarda fi sittati ayaamin uma istawaa cala alcarsh ثuma اstawىa عlى العرش يغشي الlyل النهاaر يطلبه xثيiثا والشhمس والqمر والنجوم مسخرات بأمره أlا lh الخلق والأمر تbاarك الله رب العاalمين اdعوu ربكم تضرعا وخفية إنه lا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين
ilaahay awooddiisa halkan laynoo tilmaamaya qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi inna rabbakum rabbigiin ummad yahay allaahu ilaahay weeyaan alladii allahaasoo khalaqa abuuray alsamaawaati samaawaadka toddobada ah iyo walarda ardooyinka abuuray fii sittati ayaam maalmo oo lixa ayaa ilaahay ku abuuray ilaahay awooddiisa inoo sheegaya qudradiisa iyo waxdaaniyadiisa laynoo tilmaamaya ilaahay waa midka yaa rabbigiin waa midka allah rabbi allah waa isku mid haba laba maaha waa allah ina rabbakum waxaa looga khabray allah weeyaan rabbigiin waa allah alladii allahaasoo khalaqa asamaawaati walard cirar iyo dhulal abuuray fii sittati ayaamin maalmaba ma jirine maalmahan adduunka hadda aa og tihiinoo la yaqaan miqdaarkooda iyo qadarkooda lix maalmood in u dhiganta baa ilaahay ku abuuray cirarka iyo waxa dhex yaal dhulalka iyo waxa dhex yaal koonkoo dhan yaa laba maalmoodba waaws waxaan ugu tegi doonaa suuratu ma garanaysaa fusilat waxa weeyaan insha allahu tacaala maalmahaasaa mid kastaa fii yowmayni baa lagu abuuray fii sittati ayaamin maalmihii laba maalmood waxba la abuuray marka u fiirso ilaa axad ka soo bilow ilaa jumcada kuwa gaaladaa yahuudiga waayagi yidhi sabtidu waa maalin noo fasax bay noo tahayoo ilaahay baanba waxba abuurinoo annagu waa iska ilaahay baaba shaqadii ka nasay ilaahay wuxuu yidhi waxba kama jiraan waxaas wamaa masanaa min luquub wamaa masanaa min luquub wax daal ah iyo wax noog ah iyo wax tacaba oo na taabtay ma jiraan u fiirsa marka waxa weeyaan halkaa markaa maraysid lixdaa maalmood qadarkood baa ilaahay ku abuuray lix maalmoodoo maalmahan adduunka la eg weeye adiga haddaa meel yara waab damcad inaad ka dhisid ama hal qol oo intaasoo shaqaaliya fundiyaal aad gelisid waa hal qol hadda iyo wixii la mid ah lix maalmood iyo wuxu dhow midna kuma dhammayn karta guryo ka waaweyn haddaad dhisaysina iskaba dhaafba mashruucaan intaasoo sanoo qaadanaya bini aadamku leeyahy gurigaan dabaqaa intaasoo sanaa la wadaya labadan qol waxaa la dhisayaa intaasoo muddoah balada u fiirso koonkan dhan ilaahay awooddiisaa layna tusaalaynaya oo inoo sheegaya ilaahay koonkan oo dhan lixdaa maalmood misna lixdaas ilaahay kun fa yakuun ahaaw keliyo ilaahay ku abuuri karay innagaa waxaa layna baraya waxa layaha ta'ni shaqooyinka iyo waxaan qabanayna inay inoo kala tartiibsan yihiin inoo kala jadwalaysan yihiin inaan wax kasta isku mar la qaban karin tartiib ha ilaahay isagu lixdaa maalmoodna macnaha waxa weeyaan ka yar buu ku abuuri karay ilbiriqsi binu aadamkaa la tacliiminaya fii sittati ayaam ayaa ilahay ku abuuray uma intaa ka bacdi istawaa ilaahay waa ekaaday calal carshi carshibuu ku ekaaday wey carshibuu ku ekaaday waa maxay istiwaa'an yaliiqu bijalaalih ekaansho laa'iqu ah ilaahay jalaalkiisa ee weynadiisa istiwaha adigu aad taqaanid ma aha istiwaha binu aadamku u fakeri kara maaha istiwa waxaa la yidhahdaa shay shay ku dul sugnaaday saa dusha uga saaran oo sidaa kursiga ay qofka isku dul saaran yihiin oo kale iyo wixii la mida ah marka wixii aad taqaanid tilmaamaha aad taqaanid shaqo kuma le ilaahay laakiin markaa maraysid tafsiirka ugu nabadgelyada badan ee tafsiiru salaf asaalix waxa weeyaan iswuhu kaa taqaanay maaha iswuhuna waa jiraa waana istiwaaan yaliiqu bih istiwaaan yaliiqu bijalaalih istiwo ilaahay laa'iqu ah ilaahay jalaalkiisa adigu aadan garan karin aadan fakari karin aadan takhayul iyo takhyiil ku samayn karin aadan ma aragtay waxa weeyaan aqoontaada ka durugsan wey waa min ayri tashbiih walaa tamiil walaa tacdiil walaa tacriif markaas akhbaarta iyo aayaadka sifaatka waxa weeyaan imaam axmed wuxuu yidhi tumaru kamaa jaaat siday ku timid baa loo marinaya laakiin intaas saa u marisay inaad isna matelatid oo wixii binu aadamka a ku taqaana iyo makhluuqa iyo waxaasoo kale uga tashbiih qaadatid lama ogola sidaas baa uu yidhi marka see weye tashbiiha ee istiwahaasiyo ee seebay saa ku noqotay iyo waxa arrimo adiga ku yaal maaha waxaa kaloo la tilmaamay ee culimmada dambe ee khalafkuna iyana tafsiir kalay marayaan tafsiirkaa kaloo isaguna laa'iq ah oo ta'wiil munaasab ah ayay marsiinayaan labadaa waddo unbaa fura bes uma sawa calsh markaas tilmaamaha rabbi iyo sifaadka iyo waxaas in lagu murmana lama rabo oo laga dood iyo muran iyo khilaaf iyo mashaakilaad laga keeno waxaana keenaya waxaadan sal gaari karin weeye adigaan baa abuurkaada iyo sidaa aad tahay iyo naftaan kugu jidha siday tahay aadan xaqiiqadeeda gaari karin ogaan karin sal gaari karin markaas khaaliqi weynaa weeyaan tilmaamahan allah iskale umase waa calcash yuqshi ilaahay wuu ku daboolaa alleyla maalinka annahaara maali alleyla hameenka annahaara maalinka ilaahay hameenka wuxuu ku daboolayaa maalinka yadlubuhu dalbin hameenku kuwoo nahaarka ah xafiifan dalaban xafiifan dalbitaan degdega ayuu dalbayaa waxa weeyaan hameenkiibaa wuxuu daboolayaa maalintii saan hadda maalin u joogno maalin baa hadda maraynaa iftiin saan u haysanno hadhow waxaa la gaarayaa goor aan dheerayn iftiinkiiyoo la waayey maxaa daboolay hameen baa daboolay maalintii xaggee aad ilaah baa og iftiinkii meey ilaah baa meesha ka qaaday sidaas baa dhacaysa iftiinkii maalinkaa tegaya hal mar baa koonkii oo dhan hameen iyo mugdi gelaya yuqshi leyla annahaara yadlubuhu xafiifa waashamsa waalqamara waannujuuma musakharaatin biamrih halkaa horay kuula socotaa ina rabbakum allah aladii allah wey khalaqa samaawaati walarda waa abuura fii sittata ayaam washamsana waa abuura washamsa qoraxdiina ilaahay waa abuuray kuwa caabudo war ilaahay baa abuuray khalqi ilaahay abuuray weye ilaah maaha maxaa caabudaysaan wey washamsa qoraxda ilaahay baa abuuray waalqamara dayixiina ilaahay baa abuuray wanujuuma xidigahan tirada badan ilaahay baa abuuray waa intaba musakharaatin xaaliyin kuwa la sakhiray biamrihi ilaahay amarkiisa waxa weeyaan ilaahay baa maamulaya ilaahay mashiicadiisay hoos joogaan taskiirka ilaahay bay ku shaqaynayaan wey wshamsa wاlqamara wاnujuuma musakharaatin bamri alaa baraaruge lahu ilaahay oo keliya u ahaaday alkhalqu khalqigu oo dhan iyo wlmru amarkuba mulkiga iyo tasarufka taamkaa ilaahay buu u ahaaday waxa weeyaan waa hadal weyn alaa lahu اlkhalqu wاlmr tabaaraka allaahu ilaahay baa nasahnaaday tabaaraka allaahu ilaahay baa khayr batay tabaaraka allaahu ilaahay baa weynaaday allihii rabbulcaalamiin caalamiinta rabbigood ahaa caalamiin waa maasi wallaahi wax allaale wix ilaahay ka soo haray wax kasoo kaleo dhan ilahay isagaa rabbi u ah wax kasta udcuu haddaba tuuga oo baryada rabbakum rabbigiin tadarucan mutadariciina xaalatin kuwa isbihimbihinaya wakufiyatan iyo idinkoo yaa si hoose yaa qarsoodi ah hoose u ducaysanaya tadarucan tadallulan isbihinbihin mutadaric waxa weeyaan iyo wkhufyatan si hoose wasiran bay ka dhigata bikhushuucin wakhuduuc markaad ducaysanaysaan waxaa la rabaa adoo aada isku khushuucinaya adigoo isbihinbihinaya adigoo ismiskiininaya adoo ilaahay ishoos dhigaya inaa ilaahay subxaana watacaala tuugtid oo beridid miskiin daciifa u baahan oo waxba awoodi karin yaa ah qirsan rabbi rabbinimadiisa iyo waxdaaniyadiisa iyo awooddiisa yaa garanaya ilaahay inaa beriday subxaana watacaala qalbigaadu xaadir yahay oo xaadir u yahay udcu allaha wa antum muuqinuuna bilijaaba ilaahayna barya idinkoo yaqiininaya ilahay inuu idin aqbalayo ducadana lagama aqbalo min qalbin laahin qof qalbigiisu laahi yahay ousan jooginba qalbigiisuba joogin waxaa ilaahay ku baryaysidna waa inay yihiin wax ilaahay raalli ka yahay oo bannaan waa inaa ilaahay ku tuugto waxa weeyaan wax xaaraana oo waxa weeye lama rabo oo dad inaa habaadhid aan la ogolayn cid in la halaagay aan la ogolayn cid macnaha waxyaalo habaar iyo waxyaalo xaaraana inaa ilaahay weydiisanayso ilaahay ogolayn lama rabo midaas wax wanaagsan baa raba ilahay inaa weydiisto sidaa marka ay tahay qofku weliba marka uu saa'imka yahay ilaa uu ka afuro waxa weeyaan ducadiisu waa mustajaab markuu afurayo markuu ducaysanayo ducadiisu waa mustajaab xilliyadaasoo dhan markii suxuurta hiraabta hore sidoo kale inahu ilaahay laa yuxibu ma hawaabiyo mana jecla almuctadiin kuwa muctadiinta ee xadda tallaaba markay ducaysanayaan oo ducada daamanka ka buuxiya codka kor u qaado iska qayliya dhawaaqa badiya lama raba xadgudub weeye maxaa yeele xadiid baa soo arooray nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi innakum laa tadcuuna asamma walaa qaa'iba qofku markuu codka horta kor u qaadayo laba ujeedda mid buu leeyahy mid waxa weeyaan cid xoogaa maqalkooda culus ee maqal culus inuu isleeyahy codka ugu dhawaaq oo maaragtay dhaga culus iyo cid maqanoo meel dheerba joogto inuu codka tanaago gaarsiinayo marka ilaahay mid maqalla maaha mid maqanna maaha marka maxaabaa la qaylinaysaa hoos haddaa ilaahay u berida ya waxa weeyaan ilaahay waa ku maqlaya waa ku aqbalaya wax wanaagsan haddaa weydiisato taasina wata xadiidkaas waxaa warinaya imaamu bukhaari iyo imaam muslim inahu laa yuxibu lmuctadiin qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi walaa tubsiduu ha fasahaadinina filardi ardada dhexdeeda ha fasahaadinino gaalnimo iyo bacaasi ha ku fasahaadinina bacda islaaxihaa wanaajinteedii dabadeed inta ilaahay dhulka islaaxiyey oo maxaa ilaahay ku islaaxiyey rusul baa ilaahay soo dira tawxiidkii bay dadka ugu yeedheen war intii dhulka la islaaxiyey kabacdi dhulka ha fasahaadinina gaalnimo iyo shirki iyo macaasi ha ku fasahaadinina wadcuuhu ilaahay tuuga khawfan wadamaca khawfan cabsi darteed alla ka baqaysaan cadaabkiisa iyo wadamacan quudarayn ilahay raxmadiisa aad quudaraynaysaan waxa weeye qofku waxaa la rabaa bayna alkhawfi waalrajaa inuu u dhexeeyo cabsi iyo rajo in cabsida keliya ay noqotona maaha rajo keliya uusan cabsi ku jirinoo khayr baan iska helayaa keliyana maaha waa inuu qofku cabsanayo yaa rajana rajaynayo ilahay raxmadiisa bayna alkhawf waraja weliba markuu qofku caafimaad qabo sidaasaa la rabaa bayna alkhawf waraja waay inuu khaaifna yahay cabsanaayo rajana ee ilahay raxmadiisana uusan ka quusan oo rajaynayo laakiin markii waxa la qofku sii dhimanayo mu'minka ah waxaa fiican inuu rajaxo rajaha markaas oo arko is leeyahay xaaladaadu halkaasay maraysaa xagga rajaha iyo raxmadda ilaahay quudaraynteeda taa markaa ha rajaxa baa la leeyahay khawfan wadamaca ina raxmat allahi ilaahay naxariistiisu qariibun mid dhow weeyaan min almuxsiniina kuwa muxsiniinta ah ilaahay raxmadiisu waa mid u dhow kuwa muxsiniinta ah kuwa mudiiciinta ah waa kuwa kuwa wax adeecay awaamirta ilaahay kuwa yeelay waxyaalaha ilaahay reebay kuwa ka tegey raxmadda ilahay waa u dhowda waxa weeye qofka markuu sii dhowaado muuminkaa daqiiqadii dhaaftayba dhimashu usii dhow yahay marka halka soo fadhiisanay iyo marakan marakan baan aakhirana u dhownahay dhimashana u dhowna sidaa markay tahay daqiiqada ku dhaaftay weligaa oo hadeer aa soo dhaaftay iyo waxa soo socda waxa kuu dhowaansho badan waxa soo socda boqol sanaba allah ka dhigo soo socota daqiiqadan weligaa dambe dib uma gaaraysa walidaaba waxa lagu leeyahay waqtigaada ka faa'iidayso daqiiqadii ku dhaaftay weligaa ma gudi kadhid sidaa markay tahay qofka mu'minkaa markasuu sii dhowaadaba jannadii iyo raxmaddii iyo wanaaggii baa usiibuu usii dhowaanaya waa sii dhowaanaya ilaa adduunka mu'minku wuxuu ka dhigan yahay qof jeel ku jiro oo kale qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wahuwa ilaahi alladii allah weeyaan yursilu dira alriyaaxa dabaylaha bushran mubashiraad xaalay tahay bishaarayn bayna yaday raxmatihi naxariistiisa horteeda ilaahay waa midka dabaylaha dira dabaylaha ilaahay diraya bushran mubashiratan bilmadari iyadoo roob ku bishaaraynaysa dabayl roob naacaw roob saxan soxo bayna yaday raxmatihi naxariista ilaahay horteed naxariista waa roobka ilahay baa naxariis ku magacaaba madarku waxaa la yidhi waa min ajalli nicam nicmooyinka ilaahay kuwa ugu waaweyn badan bay ka mid tahay kuwa ugu wanaagsan weeye ugu cajabta badan xataa idaa aqallat markay kiciso ay xambaadho dabayshii saxaaban daruuro daruuro hiqaalan culculus dabayshii markay xambaadho daruuro culus oo maxaa laga cusleeyey biyo daruuro waaweyn oo biyo ka buuxaan yaa suqnaahu waa kaxaynaa asxaabkaas libeladin ilaa beladin magaalo mayitin dhintay magaalo mayd ah magaalo miyi magaalatay doontaa noqoto meel dhimatay oo abaar ah baan u kaxaynaynaa suqnaa waa kaxaynaynaa hu oo saxaabkiiya libeladin mayitin baan u kaxaynaynaa beled dhintay meesha abaartaa meel aan ku jirin oo dhimatay oo kale wey faanzalnaa waan dejinay waa dejinaynaa wey bihi maagii bihi faanzalnaa bihi almaa markii aanu daruurtii kaxaynay daruurtii waxaanu ka soo dejinnay almaa biyo faanzalnaa waan dejinnay bihi beledkaas almaa biyo biyaannu ku dul dejin fa akhrajnaa waan soo saarnay bihi maagiina min kulli amaraati miro dhammaantood nooc kastoo miro iyo geeda ah baanu soo saarnay nooc kastoo miro iyo geedaa marka fa akhrajnaa waan saarnay bihi bidaalika almaayi biyaha isagaa waxaan ku soo saarnay min kulli amaraat miro dhammaantood markaa meel dhimatay oo hadda dhir laga soo saaray soo looma jeedo oo awal wax dhimatay ahayd haddana wax nool oo kale noqotay kadalika sidaas baanu nuqrij u soo saarnaa almowtaa kuwa dhintay lacallakum waxaana mudantiin tadakkaruuna inaa waansantaan kuwa waxaa jira gaalo ah oo diidanaa dadku markay dhintaan in la soo saari doono war haddeer meel dhimatay oo dhir aan ka soo saarnay sooma jeedaan sidaan tanba u soo saarnay baan kuwa dhintayna hadha u soo saaraynaa tan uga qiyaasta tanba arka tusaale weeye la siinaya waxay garanayaan baa loogu matelayaa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi walbeladu beledkii beledkii adayibu wanaagsanaa dhulka wanaagsan weeye ee ciidda wanaagsan yakhruju kaasi waa soo saaraa yruju nabaatuhu yakhruju waxaa soo baxa dheh nabaatuhu baa soo baxa nabaadkiisu waa soo baxaa biidni rabbihi rabbiga idankiis buuna ku soo baxaa dhalaga midhaha dhirta dhulkaa carasankaa ciidda wanaagsan nabaadkiisu waa soo baxaya biidni rabbihi buuna ku soo baxaya arrintaana waa maxay qofka mu'minka ah oo wacdiga iyo mawcidada dhegaysanaya bay tusaalawta mawcidada iyo wacdiga iyo diinka loo sheegaya buu ku intifaacaya waa ku kobcaya dhulkaa wanaagsan carasankaa oo dhirtiisu soo baxday oo kale wey wladii kan khabufa xumaaday dhulka ciiddiisu xun tahay ee caradiisu liidato ee shiisha ah ama sabkhadaayo dhulka dhanaan oo ma garanaysaa dhagaxda madmadow leh ama dhulka milixmilixalahoo dhandhanaankaaya dhulka noocaas laa yakhruju ma soo baxo nabaadkiisu ilaa nakidaa dhib mooyaan dhib buu ku soo baxaya waa meel aan u suuban weeyaan laa yakhruju ilaa nakidaa dhib buu ku soo baxaya mashaqo khayr male weeyaan tanna waxay tusaale u tahay qofka gaalkaa mawcidada iyo wacdiga iyo diinku ma saamaynayaan waxaa mataraya sida dhulkaas aan roob kastoo ku da'a wax wanaagsan iyo beer iyo miro wanaagsan iyo dhir aan looga helaynin kadalika sidaas baanu nusarifu laayaati aayaadka ugu dhigdhigaynaa liqowmin qoom qoomkaasoo yashkuruuna shukrinaaya qolada shukrinaysa sidaasaan ugu cadcadaynaynaa wey tusaalayaashaas baanu siinaynaa qaala tacaala ilahi wuxuu yidhi walaqad xaqiiqee dhaari waxay ti laqad arsalna lawallaahi wallaahi laqad arsalnaa waxaan dirnay nuuxa nebi nuux ilaa qowmihi qoomkiisi baan u dirnay ambiyada nebiga ugu cimri dheeraa weeye waa macnaha awalu nabiyin bacaahu allahu bacda idriis nebi idriis dabadeed nebigii la soo diray oo u horreeyey wey nebi la kulmay dhibaatadii nebi nuux la kulmay ma jiro dhibaatadii nebi nuux la kulmadoo kale nebi kaloo la kulmayna ma jiro faqaala wuxuu yidhi nebi nuux yaa qoomi qoomkaygiyo ucbudullaha ilaahay caabudu maa lakum idiin ma ahaanin min ilaahin ilaah ilaahaasoo hayruhu maa lakum idiinma ahan min ilaahin ilaahun ilaahaasoo hayruhu ilaahay hayrkiis innii anigu akhaafu waxaan cabsanayaa calaykum dushiinna cadaaba yowmin maalin cadaabkiis maalinkaasoo cadiimi weyn baan idinka baqayaa qaala almalow madaxyoweyntii waxay dhaheen oo min qowmihi isaga qoomkiisa aha waxa weye almala waxa la yaha kuwii ashraafta macnaha waxa weeyaan dadkii madaxda ahaa oo ilqabatada lahaa indhuhu qabanayeen haybada lahay oo qalbiga haybad gelinayay kuwaasi waxay dhaheen oo min qowmihi ah innaa anagu lanaraaka waxaan ku aragnaa nuuxow fii dalaalin baadi dhexdeed inaad ku sugan tahay dalaalkaasoo mubiinin cad qof baadi dhumid qof ku dhex jira qof nin dhumay baanu kuu aragnaa waa hadda kuwii u fiicnaa baa saa yidhi waa qaalalmala kuwii madaxda ahaa madaxdii sare kuwa ka liita iska dhaaf kuwaasaa waxay ku dhaheen jawaabtaa baxshay qaala wuxuu yidhi yaa qowmi isma xanaatin waxaa sheegaysa waxaa kama jiraan haddii la yidhahdo ama waa dhunsantaha waad diin fidinaysid waxaa la rabaa dulqaad inaad leedahay dacwada nidaam loo dacwada danta loogu sheegaa jira ma aha dhibaato iyo rabsho waxa uu jira usluub wanaagsan oo dacwada diinka dadka lagu gaarsiiyo qaala wuxuu yidhi yaa qowmi qoomkaygiyow laysa ma ahanin bii aniga dalaalatun baadinima aniga iguma sugna laysa bii dalaala lastu fii dalaalin mubiinin ma dhihin baadinimo dhexdeed kuma jira ma dhihin jawaab wuxuu la yimid cajo badan waxoo dhan ba ma jiraan laysa bii aniga iguma sugna dalaalatun wax baadinima iguma sugna walaakinii anigu rasuulun rasuul baan ahay mid la soo diray min rabbialcaalamiina caalamiinta rabbigood xaggood ayaana layga soo diray buu yidhi ubaliqukum waxaan idin gaarsiinayaa risaalaati rabbii rabbigay risaalaadkiisii wa ansaxu lakum waana idiin naseexaynayaa wa aclamu waxaan ogahay min allahi alla xaggiis maa baan ogahay laa taclamuuna idinku idnaan ogayn oo idnaan garanayn ayaan anigu ogahay buu yidhi oo aan la socdaa oo la ii waxyoodoo la ii sheeg waxaa la yidhi ibnu kaiirku wuxuu yidhi rasuulka shaanigiisu muballiq waa inuu yahay fasiixa naasixa caalim billaah waka aw cajibtum bay yidhi ma waxaa la yaabteen an jaa'akum inuu idin yimid dikrun dikri min rabbikum rabbigiin xaggii in dikri idinka yimid calaa rajulin calaa lisaani rajulin nin carabkiisana idinku yimid ninkaasoo minkum idinka idinka mid a war nin idinka idinka mida carabkiis in xaq iyo diin la ydinku soo dhiibay taamayaa la yaabteen maxaa loogu soo dhiibay ninkaasna nebigaas liyundirakum inuu idin digo iyo walitattaquu inaad gaalnimada ka dhowrsataan walacallakum waxaana mudantiin turxamuuna haddaa wanaagga raacdaan walacallakum turxamuun in laydin raxmadoo laydin naxariiso taa ayaa mudantiin wey fakadabuuhu way beeniyeen nebi nuux hadday beeniyeen faanjaynaahu waanu badbaadinahu oo nuuxa iyo waladiina kuwii macahu maciisa ahaa filfulki doontii dhexdeeda ayaanu ku badbaadinay don ilaahay meeshu waa ku badbaadinaya isagaa biyihii iyaga lagu harqiyey biyihii baa qolana halaagaya qolana lagu badbaadinaya waa isku hal biyaah qolana badbaadaa looga dhigay doontiiba haba ku soconaysa oo doontu hadee ina safiinata laa tajri cala alyabas bali doontu meel dee qarfo ah oo biyo lahayn dooni ma madho biyihii doonta ku socon lahaydna waa la keenayaa biyihii iyagu ku halaagsami lahaayeenna waa laga dhigaya isagii ilaa ilaahayba hiilkiisibaa haysaaye iyo uwii rumeeyey doon dhexdeed baa la geliyey wa aqraqnaa waxaan haftaynay oo maanshaynay oo harqinay alladiina wixii kadabuu beeniyey biaayaatina aayaadka iyo kuwii beeniyena waa baabi'inay innahum iyagu kaanuu waxay ahaadeen innahum iyagu kaanuu waxay ahaayeen qowman qoom ayay ahaayeen qoomkaasoo camiina indhala indhalaanta waa maxay camiina waxa way arag arag la'aanta weliba indhahan kore waxbay uga jeedeene qola qalbiga beelay camiina camiyat quluubuhum ya laa tacmal absaar walaakin tacmal quluubu allatii fi suduur ya inaha laa tacmal absaar waxa weeyaan indhahan maahee camiinada waxaa loo isticmaalayaa waa kuwa qalbigoodu uu arag la'yahay oo aan xaqa arkayn oo aan ku hanuunayn camiyat quluubuhum waxay ka indhabaysay qalbiyadoodu tawxiidka garashadiisa nebinimada inay rumeeyaan isu soo celinta intaasba waa ka aragla'yihin weeyaan markaas qoladaasna saasaa loo baabiyey nebi nuuxna saasaa loo badbaadiyey iyo kuwii raacay darsigeennu intaasu ku egyahay wallahu subxaana wa tacaala aclam bisawaa